Waxay igu doorteen siday igu sheegeen inaan ahay qof firfircooni, qof bulshada Soomaaliyeed ka muuqato, bulshooyinka Soomaaliyeedna u doodo. Haddana bulshooyinkii kale iyo hay-adihii kale ka muuqdo ku jiro hadday noqoto state-ka, hadday noqoto federal-ka xiriirna la leh iyo macadaalika community-yada kala duwan oo aan aan ku ama kula jiro ama oo aan ka ama aan la shaqeeyo ama kula jiro ama ka muuqdo marka sidaas darteed bay waxay dhaheen ayaad saddexda sannadoodba u qalantaa.
guddigan aad xubinta ka tahay luul bal waa imise tiradooda halkeese ayaad kala joogtaan waa maxayse shaqadiina waad ku mahadsan tahay ibraahim baafow guddiga wuxuu ka kooban yahay toddoba iyo toban qof toddoba iyo tobankaas qofna waxaan kala joognaa magaalooyin kala duwan aniga ahaanteyda waxaan u taaganahay magaaladaneto berth guddiga shaqadiisana waxay tahay tala bixin oo xaggii maxaa la dhahaa arrimaha federaalka oo aan u taag qof walba wuxuu u taagan yahay magaaladiisa ishuyada hadday noqoto federaalka goorme ayaad bilaabeysaan shaqadii laydii igmaday maadaama dalka hadda uu doorasho uu ku jiro haddadan weli shaqadii maana bilaabin oo maadaama electionkii maxaa la dhahaa ee soo dhowdhowdahay bishii dambe electionkii dowladda ee dhaceyso bacdeen baa maxaan shaqooyinkeena maxaa la dhahaa a m c-ga markaas mar kasta ani ujeedadeeda ma ahan inaa ani meel keli aan gaari karo mar kasta waxaa muhiim nagu ah in magaceena iyo sumcadeena iyo sharafteena meel kasta gaari karto anakii aan iscaawin karno dhulkan aan deganahno wax kusoo dararsan karno dadkan iyo dhaqamadannala degan aan wax ku dari karno faa-iida aan nagu jirto qaabka aad ku mutaysatay in guddigan lagugu daro waxay u muuqataa in lagaa arkay dadaaladii caawinaadda dadka soomaalida deggan magaalada beeth laakiin ma la odran karaa arrintan caawinta jaaliyaddu waxay ka ahayd inaad siyaasadda ku soo gasho aniga markaan bilaabayay arrinta caawinta iyo bulshooyinka la shaqeynta maysan iga ahayn inaan ku biiro siyaasadda waxay iga ahayd maxaa la dhahaa hamaasad iyo jaceyl aan u qabo ilaa haddana siyaasadda wax go-aan ah maanan ka gaarin oo aan aan go-aan ka qaata ma jirto siyaasiyiinta intooda badan ee dabcan sidan oo kale ayay ku soo galaan siyaasadda in dadka la caawiyo arrintaa ka waran mar kastaba haddii la dhaho siyaasadda siyaasadda laftigeeda ayaa ah qeybo ka mid ah oo u adeegeysa bulshada markii hore aniga waxaan uga adeegaya anoo shaqsi ah markii dambena waxaan uga adeegaya as organisation anoo u taagan maantana waxaan bulshadii uga adeeganayaa xubnin ka mid ah goolaha sare oo a m c-ga aad baad u mahadsan tahay luul aadan ibraahim bilowgii halgankeeda wuxuu ka soo bilowday kadib weerarkii lagu dilay walaalkeed allaha u naxariistay masjidka al nuur ee magaalada christchurch ee dalka new zealand ee sannaddii labada kun sagaal iyo tobanka shan iyo tobankii maaj kadibna ay u istaagtay inay caawiso bulshooyinka codkooda hooseeya gaar ahaan soomaalida oo ay u aragtay in qof u istaago la helo aniguna waa ibraahim cumar baafe oo waraysigan v o e da uga soo tabinaya magaalada melbourne ee dalka australia